dhowrkii saac iyo barkii ayaa waxaa soo waxay dhakhtarka xabsiga inaa dhakhtar u baahanin banaanka igu diyaariyaan yidhi waa qaadayaa isaal markiin waan geynayaa baabuurkiiaan doontay intaan baabuurka ku maqnaay dhakhtarka dhakhtar kaleo ka darajo sareeyo kornaydaa u yimi baabuurka lagu qaaday u keena saar baabuurkaana jira amar saas u baxay waan ka daba tegey markaan meeshiisa mid waxaan ogaaday in ninkii la qaaday waana qaaday isbitaal aan hayn midkii aniga aan wado bareebada waan ka daba tegey qoladii dhakhaatiirta ahayd isiiya maxbuuskan waa macbuus ninkan saarkaana laguma hayn karo nabadgelyadiisa ma sugi kartaan isiiya naga qaaday yiraadeen waa igu soo bixiyeen sidaasaan kusoo bixiyey saan usii wadana isbitaal markiina waan geeyey markaa ku kacsaneed isbitaal markiina kortuu ka badbiyey sida ku cad warqada dhakhtarka oo dhimashada shan iyo tobankeeda mid fiican u ahay afar iyo tobankeed maalintii hore lix iyo tobanka gerinkii hore ayuu sokorta cirka ku dhigtay mar kale inuu dogtor waa gudbo sidaas ina ku tegi nimankan marka darmigii ninka inay la baxsadaana qorshahoodu ahay inay askarta banaanka isaga reebaan ninkana albaab kale kala baxaana qorshuhu ahay sidaasaan na dareemay anna aan ka soo sideed sano ku akmaya xabsiga diidan yihiin waana nin barcad hubaysana muxuu ku eedeysnaa barcad hubaysan badan soo dhacay oo ku dheeray sideed sanaa unaya markii aan ninka waday ayaa sarkaar dambirada ee ninka ninka inay la baxsada rabay iga duubay isaguuna dacwadaan ku furay dacwadiiaan ku socday ninkaan videoga iga duubayaa wuu hubaysnaa isagu anigana hubkaygii oo dhan waxaa layga soo dhigay banaanka